anigoo ah caaqil cali xaaji cumar qaal oo beesha guulaad garaad cuqaasheeda ka mid ah gaadiid tiknika ah oo afara iyo baabuur xamuulah iyo boqol iyo soddon iyo shan nin oo ciidana ayaannu ku wareejinaynaa madaxweyne ku-xigeenka dowladda puntland qolada guulaad garaad la yidhaahdo ama barkad badee naanaysta markana magaca la soo qaato qabiil ahaan yay ka soo jeedaan gaadiidkan iyo ragga kani aniga waa y garanaysaa jiif caaqil cabdulaahi maxamed dheeg baanahay saddex afar caaqiloo shan afar caaqiloo kale waa joogtaa ununiino hadal maaha leeyihin mirisina wax arag maaha waana arkaysaanoo waa iscaddaynaynaa waana soo kordhinaynaa saddex gaadhi oo dambena waa keenaynaa waddooyin iyo wax iyo horta marka ugu horraysa waxaanu leenahay xanay ku jab xaasidow ku jab xanay ku hadh afar gaadhi baabuurta waa afar tiknikada ah iyo gaadhi xamuula oo ciidanka saadka iyo iyo fentriga u qaaday ciidanku boqol iyo soddon iyo shan wey hubkoodii yaryaraa wata tiknikadoodu waa afar gaadhigaasina waa kaa waxaanu leenahay madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka dowladda puntland barkad wixii laga sheegay maantay fagaaro yaallaan
ciidankanna boqol iyo soddon iyo shan ciidana iyo shan gaadhi oo afar tignika tahay iyo gaadhiga xamuulka ahaayee siday qalabka ayaanu la wareegnay dee si cad baanu la wareegnay waxba yani tuugna ma xado waa la wareegnay waana ciidan dawladeed laga bilaabo hadda waxa weeyaan ciidan dawladeed weeye waxa weeyaan inta kale dhulbahante guud iyo gaar ahaan reer caymeed waxaanu leenahay sida barkad sameeye sameeya waxay la tahay dalkan waxaa wax ka noqon doona ama waxay doontaba ha ahaatee wax ka noqonaya ninkii dee xoraysta dalku hadda waa la haystaa marka ninkii xoraysta oonbaa wax ku leh min fadlakum hadhoob ayaan la kala caban kalayaad sheegan waxaan leeyahay gaadiid fara badan baa yaalla wixii ka qaybgeli karaya haddeer soo baxeen wixii gadaale imanayaa inay yimaadaan difaaca difaacana sidii uu sheegayay suldaanku dee waa hal dhagax banu laba shibrood